arrintaasi baahinimo way jirtaa jaraaidkana baryahan oo dhan aada u qorayay arrinta inta laga ogyahay waa inta ay jaraaidku ka qoreen ninkan waxaa la yidhaahdaa cumar cusmaan yuusuf siday jaraaidku qoreen waa saxuufi u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada wuxuuna sida uu isaga laftiisuba sheegay uu ka ku dhashay waddanka sacuudiga waxyaabaha uu qaban jiray maxaa ka mid a waxaa kamid ah sida ay jaraaidka jareedad la yidhaahdo alwaama aada wax uga qortay arrimaha agoonta ayuu aada uga shaqayn jiray iyo arrimaha bulshada marka gobol la yidhaahdo gobolka barigo sharqiya lagu magacaabo ayuu joogay uu ka shaqayn jiray marka wuxuu ahaa dadka arrimahaas dhalinyarada aada ugu furfurcoon sida ay jaraaidku qoreen marka arrintaas waxay ka bilaabanaysaa bishan aynu ku jirno tobankeeda ayaa ninkan waxaa loo tarxilay waddanka soomaaliya marka wuxuu xidhnaa bay leeyihin jaraaidku saddex bilood maxay ku eedeynayaan marka oo keentay in ninkaasi waddanka laga masaafuriyo eedaynta isaga laftiisaa ka hadlay wuxuu yidhi hadda ka hor bay jawaasaadku nimankan laa jawaasaadka ilaanta immigrationka loo yaqaano ayaa ii yeedhay waxay igu eedeeyeen bu yidhi laba qodob oo toore waxay idhaaheen bu yidhi waddanka ayaa waxay tuseen bu yidhi qaraar sheegaya in waddanka laiga masaafurinayo ta kale labaad lagu eedeeyey waxayd bu yidhi waxay idhahdeen waxaad ka shaqaysaa laba meelood marka wuxuu isagu labadaba wuu beeniyey wuxuu yidhi anigu waxaan ahay nin waddankan udhashay aaba sacuudiyaana i dhalay waraaqihii aan ku dhashay ee waddankanna waan haystaa marka wuxuu yidhi markii kadib waxaan kusoo baxay waxaa la yidhahda kafaalada waxyaaba layaab kale uu sheega waxaa kamid wuxuu yidhi markii lay soo daayay kadib muddo yar joogay kadib ba haddana la yeedhay waxay yidhaahdeen bu yidhi waxaad saxeexaysaa waraaqo laakiin arrintu ma ahayn bu yidhi inaan waraaqa saxeexaya waxay ka ahayd bu yidhi xeerad kale marka markii aan imidba wuxuu yidhi jeelka ayaa lay dhigay gobolkuu joogay baa lagu xidhay marka markii dambena magaalada riyaad baa laysii marsiyey bu yidhi kadibna waxaa lai gudbiyey bu yidhi magaalada jidda halkaas ayaan muddo saddex bilood oo dhadhow aan ku jiray kadib baana lay tarxiilay buri waddanka soomaaliya marka ninkaasi hadda soomaaliya ayuu joogaa waxyaabaha uu sheegay ee jaraaidku ay ka qoreen waxaa kamid a wuxuu yidhi waxyaabaha yidhaahay ee lagu eedeeyey waxaa kamid a bu yidhi inaanan haysan waddankan aan kusoo galay waxaan tahriibka la yidhaahdo oo kale waxaa kaloo yidhaahdeen bu yidhi waxaad ku shaqaynaysay sharci la-aan labadaba waa been maadaama ninkan uu leeyahay aniga nin sacuudiya ayaan ahay oo aabbay waa sacuudiyaan maxaa keenay in soomaaliya loo masaafuriyo wallahi ibrahino waa ka la isweydiinayo markii hore la sheegay warkan jaraaidku aad bay arrintaa wax uga qoreen oo dad badan baa xataa yidhi sidee bay ku dhici kartaa qof waddankan u dhashay in loo tarxiilo waddan kale laakiin waxay ku doodayaan qoladan immigrationku ma aha ninkani waxaan ka qaadnay bay yidhahdeen iyagu faro farihiina waxay muujinayaan bay yidhahdeen inaanu ninkani haysan sharciga waddankan marka isaga laftiisu waa sheegay inuu fara laga qaaday wuxu ihi si xooga laga qaaday faraha waxaana laigeliyay buuri combyuterka inaan ahay nin kusoo galay waddanka si tahriiba marka iyagu waxay leeyihiin waxaanu dabaqaynaa nidaamka iyo sharciga waddankan cid kasta oon waddankan u dhalan ama aan sharci ku joogina waanu waddanka ka masaafurinaynaa ninka kani ilaa intuu joogay sacuudiga aabihiis hadduu sacuudiyaan yahay suu isaga ku waayay in sharci uu helo oo dalkaas sacuudiga ah uu sacuudiyaan noqdo isagu wuxuu leeyahay waddankan aan ku dhashay sida muuqatana waddanku ku dhashay aabahayna wuxuu yidhi waa sacuudi marka waxaan kala caddayn ibraahimow inuu ninkani yahay nin asalkiisu soomaali yahay oo dhalashada waddankan haysta iyo inuuna yahay nin waddankan asalkiisu u dhashay labadaasi ma kala cadda laakiin sida ay u badan tahay ee imika ka muuqata maadaama loo gooyay goohamkii lagu tegay waddanka soomaaliya waxay u badan tahay inuu yahay ninkani asalkiisu soomaali laakiin uu haystay dhalashada waddankan ee sacuudiga ninkan hadda loo masaafuriyo soomaaliya waalidkiis xaggee joogaanu ku sugan yihiin arrintaas ma ka hadleen wuxuu waxay sheegeen jaraaidku in qaraabadiisu ay joogaan gobolkan bariga oo qaraabadiisuna isku dayeen inay weliba ay geeyaan waraaqihii muujinayay inuu ninkani waddanka u dhashay laakiin arrintaa ay ku guuldaraysteen waxaa kaloo uu sheegay ibraahimow ninkani intii uu xidhnaa inuu sameeyey iskuday badan oo u qortay araaji ninka gobolka haysta iyo weliba wasaaradda arrimaha gudaha iyo weliba meesha laga maamulo gobolkan laakiin dhammaantood wuxuu yidhi waxaasoo dhami waxay jawaabuhu ay lagu soo qorayay waxay ahayn bu yidhi in la mariyo mar kasta sida sharciga ah marka markii dambena wuu ku guuldaraystay sida muuqata jaraaidka ayaa la xidhiiday isagoo waddanka soomaaliya jooga wuxuu isagu ku doodaya uu leeyahay nin anu waxaan ahay sacuudi ah oo xataa afkii soomaaliga ma aqaano marka waxaan kala caddayn tan hore kuu sheegay inuu yahay asalkiisa soomaali laakiin waddankan dhalashadiisa haystay iyo inuuba asalkiisu sacuudi yahay labadaa ma kala cadda hadda soomaaliya ayaa loo masaafuriya haddii dowladda soomaaliya ninkaasi ay baarto oy ogaato in uusan u dhalan soomaaliya oo sacuudiga ku dhashay oo sacuudiga ay dib ugu soo celiso sacuudiga muxuu samayn doonaa maxaa laga fili karaa sacuudiga inuu arrintaas uga jawaabo wallahi ibraahimo lama garan karo laakiin qusuliyadda soomaalida ee magaalada jidda ayaa siisay waraaqihii uu ku tegi lahaa waddanka soomaaliya waxaana laga yaabaa in ay iyaga laftoodu ay baadheen baa dhici karta ama ay ogaadeen sidaana ay ku siiyaan waraaqihii uu ku tegi lahaa waayo dee qof oo ajanabi oon u dhalan waddanka waraaqa lama siin karo waddankii ku tago kolley marka taas dee arrimahaasi waa arrimaha qunsuliyadda iyo ay dawladda soomaaliya u taallo iyagoo ogyihiin laakiin sida muuqata imika iyagu waxay ku doodayaan dawladda sacuudiga weliba laantii socdaalka u qaabilsanayd ninkan inaanu ahayn waddanka aanu u dhalan ee uu yahay nin soomaaliya sidaa awgeedna loogu tarxilay waddanka soomaaliya